bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo haatan ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka somalilan oo ka hadlay askar looga dilay dagaal kooxda habuurta gacan libaax ay la galeen ciidanka maamulka somalilan taliyaha ciidanka ah lugta soomaaliyeed ayaa sheegay in saaka waxay ka bilowda ciidanka xoogga dalku ay u ruqaasan doonaan dhinaca degmada ceelburay galhareer iyo gobolka galgaduud maamulka galmudug ayaa sheegay in iyagu oo ay gacanta ku soo dhigeen kooxa maleeshooyin ah oo iyagu carruur ku laayay weliba gaadiid ay wateen degaanka ka xandhaalay hoos yimaada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulankoodii cadiga ku yeelanaya xaruntaodaha magaalada muqdisho akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan koox cusub oo damu sariica ayaa ku biirtay xoogaga militari ee ka dagaalamaya dalkaasi suudaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeegga trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeegga trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen oo qodobadayna wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kudhku soo dhowaada warka oo dhammaystiran maamulka somalilan ayaa ka hadlay jimcihii dagaal ciidankoodu ay la galeen kooxo iyagu jabhad ah oo ku sugan deegaanka buurta gacan libaax ee duleedka magaalada hargeysa wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahir axmed iyo taliyaha ahaa booliiska somalilan maxamed aadan sakadhi ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal jimcihii ka dhacay gobolka saaxil taliyaha booliiska somalilan ee sheegay dagaalku ka dhacay deegaanka loo yaqaano go-da oo dhexmara ka oo dhex maray jabhadda buurta gacan libaahi weliba ciidanka somalilan lagu dilay sagaal askari lagana dhaawacay toddobiyo toban kale oo ka mid ah ciidamada dowladda ogaha la helaya booliiska ayay sheegeen in jabhaddu si geedmaha u warareen ciidanka oo ku sugnaa goob dhowaan la dijiyay islamarkaana uu dagaal muddo socday dhex maray labada dhinac maxamed sakadhi ayaa sheegay inay markii horeba aysan ka warqabin inay weerarkan ciidanka buurta soo galay ee diidaana taliska muuse bixi laakiin hadda waxay ka dambeeyeen dagaal toosa lagu qaadi doono ciidamaduna qabanqaabo buuxda ay ugu jiraan saraakiisha ciidanka hogaaminaysa somalilan wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya maxamed axmed kaahin ayaa isku xiray ayaa iska riixay in jabhadda ubaysan ay gudoomiya xisbiga wadan cabdiraxmaan ciro inay garab saar leeyihiin waxaana uu sheegay in jabhaddu ay tahay mid xiriir dhowlo leh gudoomiyaha wadani oo u badan yihiin qaraabadiisa sidaa darteedna uu ku fashilmay inay wax ku qabto ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda maxamed axmed kaahin jabhadda buurta gacan libaaxa saldhigga ka dhigatayaha ayaa u badan beesha garxajiisi saaqa kana diidan kororsiga madaxweyne buuse bixi loo sameeyey qabasho la-aanta doorashada inaan loo sinayn hogaanka somalilan buurta gacan libaax ee noqonaysa afurin labaad oo somalilan ku dagaalamayso waxay horey u diiday dadka deegaanka u diiday dadka deegaanka sool oo bishii februaayo ku guuleystay in ciidamada somalilan ay ka saaraan deegaanadooda waxaana hadda ku sugan xero ciidan ahoo laascaanoodah oo dhufaysay oo ay ka qoteen ciidankaasi doorashooyinka somalilan waxay ahayd in la qabto saddexiyo tobanka noofembar labada kun labaiy labaatankii ase yeeshee golaha guurtada somalilan ayaa muddo laba sana ugu daray musabixi dhanka kalena musabix ayaa doonaya inuu meesha ka saaro xisbiyada haji dayre ee ucdi wadani kadib markii doorashadu xisbiyada kasoo horumariyeen tan madaxtooyada wararka ka imaanaya degmada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa sheegay in taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay dhammaystiran ciilamka qalabka sida ee ku sugan degaanada islamarkaana saaka ay qaadi doonaan guluf milatari lagu xiranayo sida ay sheegeen degmada ceelbuur ay degaano kale hoos yimaadooda galhareer ay ka mid tahay taliyaha cusub ah qeybta kooiyo labaatanaad ciidanka xooga dalka korneel cabdisalaad shuuriye ayaa khamiistii xilka kala wareegay taliyihii hore qeybta kooiyo labaatanaad korneel xasan maxamed abuukar xasan jaamici magaalada dhuusamareeb waxaa ku sugan taliya ku-xogeenka ciidanka dhulka ee xooga dalka jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro kaasoo sida la sheegay gobolka u jooga dardargelinta gulufka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab si looga saaro degaanaday kaga sugan yihiin sida uu yidhi talisku gobolka muduga ciidamada ayaa lagu wadaa waxay maanta ka dambeeyeen oo ruuqasana helbuur galhareyli degaano kale oo ay ku sugeen dagaalamayaasha al-shabaab bariga gobolka galguduud iyadoo muhiimada koowaad la siinayo sida ay sheegeen taliska ciidanku howlgal baraana kooxaal al-shabaab looga saarayo heelbuur ay ku leeyihiin xaruntooda ugu weyn gobolada dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan magaalada dhuusamareeba waxaana haatan silli ka samaystay magaalada waxaana uu gadaal ka riixaya ciidamadu oon maalmo tirsan ku xoreyn doonaan sida uu sheegay dhulka muduga si loo gudagulo wareega xiga ee wejiga labaad ee gobol howlgalka la doonaya in lagu soo gacangeliyo dhulka maqane hirshabeelle ila ku dhowdhow taliska ciidanka xooga dalka ee sheegayaena dhowr iyo toban kun oo askari oo isugu jira ciidamada qalabka sida xoogaga degaanka loo diiwaangeliya howlgalkan laga sameynayo degaanada galmudug iyo hirshabeelle sida qorshuu yahay madaxweynuhu ayaa sidoo kale waxa uu wadaa inuu isaguna qeyba ka noqdo dardargelinta ciidanka dowladda lagu la howlgelinayo inay u ruqaansadeen qeybo ka mid a gobolka galgaduud maamulka gobolka galgaduud ee mudugmudug ee galmudug ayaa war ka soo saaray caruurtii dhowaantan iyagu lagu laayay qeybo ka mid a degaano hoos yimaada gobolka ciidamada ammaanka ee galmudug kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ay qabtay gaadiidka ay wateen koox maleeshooyin ah oo habeen ka hore shan caruura ku dilay aaga degaanka ka xandhaalay waqooyiga gobolka galguduud saddex gaariee nooca dagaalka ah ayaa galabta lagu soo bandhigay cadaado kuwaasoo la sheegay inay wateen raggii dilka geystay weli aan lagu guulaysin in lasoo qabto gudoomiyaha degmada cadaado faarax diire ee wasiirka amniga galmudug maxamed gaboobe ayaa warbixinta usoo bandhigay gaadiidkan dagaalka waxaana dilku ay geysteen raggii ay watay gaadiidkan gudoomiya faarax diire ay sheegeen reer cadaado ciidanka ay ku garabsiinayaan sidii loo qaban lahaa raggii caruurta laayay oo baxsadka ah cadaaladana loo horkeeni lahaa ehelada nin ganacsadaha shalayta lagu dilay magaalada muqdisho ayaa codsaday in ninkii loo soo qabtay dilka ninkaasi la horkeena cadaaladda sida warkan uu ku faahfaahin wariyaheen cabdifataax ilkacase kulankan ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta xildhibaanada ka tirsan labada aqal gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo ehelka ganacsade maanta lagu dilay muqdisho ayay ugu hadleen inay cadaaladda doonayaan in la horkeeno ninka falka geystay oo hadda gacanta ugu jira hay-adaha amniga ganacsadaha la dilay ayaa lagu magacaabaa isaaq aadan cali isaaq garow waxaana uu ahaa ganacsade caan ka ah magaalada muqdisho waxaana la dilay salaadii duur kadib ciidamada booliiska soomaaliya gaar ahaan kuwa degmada hodan ayaa markiiba gacanta ku dhigay eedeysanaha kaasoo isku dayay inuu baxsado isaga iyo weliba cadeymihiisii uu falka ku galay eedeysanuhu ayay booliiska soomaaliya waxaay sheegay inuu hadda uu ku jiro gacanta yeedaha ammaanka wuxuuna wajahayaa baaris uu cadaaladda u maro kulanka kadib ayay warbaahinta ula hadleen siyaasiyiinta haweenka xildhibaanada labada aqal ehelka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyagoo dalbanaya in cadaaladda si deg dega loo horkeeno eedeysanaha oo dilka u geystay ganacsade isaaq aadan cali isaaq garow intii macnaha ehelka waa isaga tacsiyeynaynaa ilaahay ha u naxariiso hortaa in allaha afiyo waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amniga oo dhagarqabihii gacanta ku soo dhigo ayaan u mahad celinaynaa intaas kadib waxaan rabnaa in cadaalad la horkeeno dhagarqabaha ninkan oo dinba aan lahayn nin ganacsato ah oo wadankiisa maraaya ninka macnaha oo arintan u maleegay kulley aaqara hortiisa uu ka heli doonaa waxaan rabnaa hay-adaha amniga waxaan ka codsanaynaa in amniga la horkeeno dhagarqabaha cadaaladi la mariya ayaan codsanaynaa dowladda ayaan ka codsanaynaa soomaaliyeed ciidamada amniga oo dhagarqabaha gacanta kusoo dhegan aad aad aan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay waxaan ugu mahad celinayaa ciidamada laamaha amniga oo dilaahay gacanta kusoo dhigeen waa ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan halkan isku imaanay maanta ta'siyo inaan ka ta'siyeyno walaalkeena maanta gacan ka daran ku dishay magaalada muqdisho waxaan leenahay allahu naxariisto allahu naxariisto asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu ilada isaaq meel walba ay joogaan dal iyo dibad waa uga tacsiyeynaya waxaan u xaqiijinaynaa insha allah in dhagarqabihii dilay gacanta dowladda uu ku jiro waxaan u mahad celinaynaa ciidankii markaas goobta ku sugnaa ee suurtogeliya in la qabto dhagarqabihii dilay walaalkeena waxaan codsanaynaa in la horkeeno laamaha amniga si hufnaan ay ku jirto cadaalad ay ku jirto si loo ogaado xogta ka dambeysay dilkaas ganacsade isaaq cali aadan cali oo aan u aragno cunuga hadda dilay oo lasoo baahiyey ama muuqaalkiisa aan hayno ma ahan cunug hindisi karo inuu ku dhiirado isaaq dilitaankiisa waxaan u malaynaynaa ama aan qabnaa haddaan nahay ehelkiisa in dhagarqabahaas lasoo maleegay arintaas inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ilaah u naxariisto walaalkeen isaaq aadan cali isaaq garow oo maanta gacan ka xaq daran ay ku dishay magaalada muqdisho aada iyo aad ayaan oga tacsiyeyneynaa tacsidaasina annagaa isaga tacsiyeyneyno ummadda soomaaliyeed guud ahaanteena oga tacsiyeyneynaa gaar ahaan ummadda ama shacabka ku nool gobolka shabeellada hoose dhammaantiis oga tacsiyeyneyna tacsi kadib waxaan u mahadcelinaynaa marka koowaad hay-adaha amniga ee ku guuleystay inay gacan ku soo dhigaan dhagarqabihii maanta dhibaatadaasi geystay oo maanta uu ku jiro gacanta hay-adaha amniga taasaan u mahadcelinaynaa ciidamada amniga ee gacanta weyn ka geystay halyeeyada qaran ee geesnimada muujiyey naftii hurnimada muujiyeen nabaddiidkaasi dhibaatada geystayna inay gacan ku soo dhigaan ku guuleysteen oo uusan ka baxsanin naftooda hadduu rabo dhibaataa u geysto wax walboo ku dhaca u dulqaatay una babac dhigay inay gacanta ku soo dhigaan cadaaladdan ay hor keenaan sidii loo horgey lahay laga shaqayn lahaa
annaga ninkaa nalaga dila ganacsade ayuu ahaa waxaana filaynaa in ay dishay gacanka xaq daran lana soo maleegay haddii ilaamaha amniga ay si fiican u baaraan waxaa jiro ninkaa yarkaa ee maskiinka in la soo adeegsaday dadkii ka dambeeyey ee ninkaa soo adeejiyey waxaan ka codsanaynaa ilaamaha amniga inay ayagana gacanta ay ku soo qabtaan
baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ah waxay ku yeelanay xaruntooda bila hargeysa baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maalmahan ka doodaya hinti sharciyeed ay soo gudbinayeen qaar ka mid a wasaaradaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyadoo wasiirka wasaaradda cadaaladda dhowaantan uu ka qeybgalay su-aalo ay weydiinayeen xubnaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ajendayaasha horyaala xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa intooda ku badan ku aadan su-aalo weydiin ku saabsan waxqabadka xukuumadda gaar ahaan xubnaha golaha wasiirada halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan oo idaacadda dalsana muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana ekowas ayaa sheegtay inaanay marnaba duulaan aysan ku ahayn dalka niger sidoo kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga ayaa ku dhaga hadashay dowladda dalka faransiiska iyadoona sheegtay in xilligaana loo baahnayn in niger la weeraro islamarkaana arrimo diblomaasiyadeed sidii xal loogu gaari lahaa lagu dhammeeyo xiisada ka taagan gudaha dalka niger haweeneyda wasiirka arrimaha dibadda ka ah iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi talyaaniga ayaa madaxweyne manuel macron u sheegay in dagaalna wax lagu keeno islamarkaana la doonay arrimaha diblomaasiyadda ee dalka niger la hagaajiyo warkii subaxnimo idaacadda dalsan oo nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel